maalin jimcaha aan kasoo gudubnay anagoo joogno anagoo wariyaal ah dhowr ah oo ku sugan hotel yaraa hotelka kismaayo oo ku yaala magaalada gudaheeda waxaa noo yimid niman nabad sugid ah xoogaa bayna kor taagnaayeen aniga markaas laabtoobkaygaan isaga mashquulsanaa way naga tageen haddana way nagu soo laabteen soo laabashadii labaad yay aniga itaabteen oo banaanka soo istaag bay dhaheen waan soo istaagay sidee baa waxu jiraan baan idhi waxay dhaheen niyahow amar waxaa naloo soo siiyey in lagu soo xiro waayahay xarigayga waaba xarigayga maxaan saabsaday oon xariga ku mutaystay baan idhi yaase ka dambeeya in la xiro insoo amray maya hadda wax ifafaalo ahoo arrimahaas ku saabsan ma geli karno laakiin waxaana lagu soo amray inaan kusoo xirno marka amarkaasaan qabnaa baabuurkan kor maku sheegeen cidda amarka soo siisay mase kugu wargeliyeen sababta lagu xiraayo
walaalo warar fara badan baa la i weydiiyey oon sadh iyo raad midna lahayn mar arrimo aniga aan lug ku lahaanin aa la i weydiiyey sida waxaa lagaaga shekeeyey in aada la shaqayso ururka al-shabaab oo markaasi ay ka dhiganayeen caruurtaad ama wax geedku gambadahoo meel ay usoo maraan ay la-aayeen ayagoo markaas ka wareegaya cidda soo dirsatay iyo waxyaabaha sida khaaska ah la iigu tuunsan yahay oo aysan si dhab ah aysan iigu sheegaynin arrimahaas markay iila yimaadeen waxaan idhi ka hor intaydan arrimahaas iila imaanin waxaa ka wanaagsan caddayn adinkoo hayo in aad arrimahaas iweydiisiin marka arrimahaas intaydan iweydiinin caddayn soo xigtaan idhi oo adinkoo caddayn hayso iila yimaada waa gartay sababta lagu xiray marka waxay kuu sheegeen oo keliya inay tahay in al-shabaab lagaaga shakeeyey
inaa al-shabaab la shaqeeyo oo keliya ah ma ahan meelo fara badan bay iga soo galeen waxay dhaheen marka ira caddayn ii keena arrimahaas ku saabsan waxay dhaheen niyow waxaad la shaqaysaa nin la yidhaahdo xasan cadde oo london ka howlgalo ninkaasaadna waxaad u dirtay ama u gudbisay arrimo ku saabsan maamulka oo liddi ku ka hor imaanayo maamulka arrimahaasaa lagu haystaa waxaan idhi arrimahaas haddii ay jiraan war kasta iyo documenti kasta anigu meel ii yaalaa wax kasta oon ku hadlayna waa wax ama youtube-ka laga heli karo ama iyadoo caadi ah loo hayo marka haddii arrimahaas laftirkooda ay jiraan hala i hala ii keenaa idhi caddayn oo laigu hayo laftirkeeda in aan maamulka wax ka sheegay oo arrimahaas aan gudbiyey arrima aana shaqo ku lahaynin haddana way wareegteen haddana way wareegteen oo dhan kale u rogeen waxay dhaheen niyow facebook iyaad maamulka wax kaga sheegtay marka sidaa darteed baa lagu haystaa waxaan idhi facebook laftirkeeda wax kasta oon soo dhigo waa ii xadidan yihiin waxa aan maamulka wax kaga sheegay laftirkeeda caddayn baan uga baahanahay mar horena waan idin sheegay baan idhi oo hadal kasta oad iga haysiin caddayntii inaad haysiin baa ka horeyso marka haddana dhan kale iga soo galeen ayagoo markaas diidanaa in ay shaaca ka qaadaan waxyaabaha ay igu soo xireen iyo sida qaaska ah dadka usoo dhigsaday oon gadaal ka dhidamiya hadaladooda ama su-aalihii ugu dambeeyey waxay dhaheen niyow ninka la yidhaahdo saxan soxo hadal aad ku caynaysa miyaa facebook soo dhigtay
waa gartay saxan soxo waa agaasimaha t v-ga jubbaland
saxan soxo waa agaasimaha t v-ga jubbaland waa gartay xasan caddaad la shaqaysaaba yidhaahdeen baad tiri xasan caddana waa weli ah kawada tirsantiin t v-ga soomaali kaybad kaa ku jaban inaad xasan cadde la shaqaysid mase kuu sheegan arrintaas niyow aniga xasan cadde iyo ayaga wax ka dhexeeya ma garan karo kolley xasan cadde aniga inta aan ama la shaqeynayey ama aan t v-ga ka wada shaqeynaynay ma arkin hadallo lidi ku ah maamulka jubbaland mana garanayo sababaha ay isugu keena xireen oo ii dhaheen ninkaasaad la shaqaysaa markaan arrinta fiiriye ama qiimeeyey nimanka niman oo lasoo dirsaday ahaayeen dadka soo dirsadayna aysan si fiican aysan u sheegaynin marka arrimahaasaa jiray niyo dadka soo dirsadayna gadaal baan ka fahmay oo hadaladoodaan ka dhex helay oo
waayo cidda aad tuunsan tahay oo allada hadalladooda ka dhex gartay oo ciidankay soo dirsadeen
niyo horta waxaa nasiib darro ah ciidankii maamulka jubbaland ee qaranka la rabay inay u shaqeeyaan inay u adeegaan dad qaas ah ama qabiil ah arrimahaas aad baan uga xumaayo waana cambaareynaya raggaas ayaga ah wixii soo dirsaday iyo ciidankii laftirkooda lasoo dirsaday intaba waa cambaareynaya ragga soo dirsadayna aniga markii ugu dambeysay hadaladooda ragga aan ka dhadhamiyey ahaayeen oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo saxansoxo waxyaabaha ay ugu haystaanna wax sal iyo raab leh ma ahaynin marka dadkaasi waa dad usoo ladistay in ay xaqdarada ka galaan wariyaasha jubbaland ee madaxa banaan islamarkaana u tashaday aayahooda in ay kala fuquuqaan ama ay dhex galaan ama ay ku kala beeraan cadaawad ka dhexayso wariyaasha dhexdooda oo haddaba ay ku ay ku ay ku beereen oo qaar ay xagga marsadeen oo wax daran iyo wax aan meesha oolin intay ka dhaadhacsiiyeen ay gadaal marsadeen way jiraan marka nin dadkaas ay jiro ayagana aad baan u cambaareynaya
waa gartay intii ciidanka ay gacanta ku hayeen oo xabsiga ku xirnayd ma jirtaa wax dhiba oo aad la kulantay
dhibaato fara badan baan la yaan la kulmay intii xabsiga aan ku jiray waayo qof oo marka ugu marka ugu horeysa horta xoriyadiisa laga qaaday waxa ugu horeeya oo codsado waa wuxuu huwan lahaa wuxuu gublan lahaa iyo wixii uu cuni lahaa intaba aniga nasiib wanaag ma helin wixii aan guglan lahaa iyo wixii aan huwan lahaa sidaas ayadoo ay tahay ayaa waxaa ii dheeraa xabsiga ku xiran oo muqaadaraad iyo xashiish lagu soo qabtay oo xabsiga aan ugu dhex imid in dhibaato fara badan ayna kala gaarto oo aan isku dhacno ayagii ay dhibaato fara badan ii geystaan kadibna banaanka xaggii laigu soo saaro oo la isir dilo la idilo oo ul la igala daalo habeenoo madow inta xabadka dhulka la eedhigo la ifigeeyo sidii nin oo dhiig islaan qabo
dadka ku jiri dilahaya markaas waa ciidamadii ciidankii joogay saldhiga ciidankii joogay waay meesha laigu xiray markaas ay jir dilayaan igama codsanaynin wax inaan u sheego balse waxay iigu soo gambadeen dadkii aan isdagaalnay oo meesha dadkii xashiishka iyo wax daran lagu soo qabtay ay igu dhex xereen dhibaataday ii geysteen bay iigu soo gambanayeen ayadoo awalba geeda iisoo maraan la-a marka taasaa u fududaysay inay jubbaland waa gartay hadda waa lagu sii daayay xorriyadadeed u heshay hab noocee ah ayaa lagu sii daayey ma maxkamad baa xukuntay in lagu sii daayo oo dembi baa lagu waayey mase damiin baa lagu soo daayay niyow dacwo fara badan kadib waxaa la igu soo wargeliyey shalay galab in la isii daynayo kadib markii aan weydiiyey sababaha aan u xirnahay iyo cadaymihii in la ii keeno iyo cidda igu soo eedeysay dembiyada kala duwan ilaa iyo haddana aan wax jawaab aana ka haynin waxay igu wargeliyeen in ay ayaga dhexdooda shireen oo shirar badan ay galeen islamarkaana ay waayeen ciddii aniga dembiyada igu soo oogtay in ay igu caddeeyaan wixii ay igu soo oogeen waktina ay u qabteen xilligii ay u qabteenna ay ku keeni waayeen cadaymihii sidaas darteedna waxay igu wargeliyeen intay igu soo laabteen mar labaad in la isii daynayo balse sii dayntaydu aysan ahayn mid aan xornimadayda toos u qaadanayo ee aan subax kasta soo xaadirayo sidii qof jeelka ku xiran oo kale oo la yeerinayo magaciisa waxaa yidhi niman yahow mar haddaad isii dayseen ayna jirin wax oo dembi cad oo ligu haayo sababta aniga aada ii soo celcelinaysiin oo xabsigii aada iga sii dayseen aada iigu soo celinaysiin awalba xaqdarada la iigu soo xiray maxay tahay baan idhi arrintaas way ka warwareegeen taas annaga xilligan kama jawaadi karno laakiin amarka aan ku siinayno waxaa waaye annaga facal kheyr baan kuu suubinaynaa waan kusii daynaynaa sababtoo ah dembi baa lagugu waayey laakiin waxaa bishardi ah subax kasta inaad soo xaadirtid xabsiga waa gartay hadda hawlahaagii ma sii wadan kartaa mase xayiraad baa ku saaran
maya wax xayiraad haba yaraatee aan hadda isaaran ma jirto hawlahayga waan sii wadan karaa laakiin khayraada isaarna oo kelibaa waxay tahay anigoo awalba sirdilkii ugu yaalo oo dhabarkayga iyo garbahayga ay saliigmo madmadow ku yaalaan oo awalba la isoo rafaadiyey ayaa haddana dhibaatada kale oo hadda i haysta waxay tahay sababta laigu celcelinaya xabsigii laiga soo sii daayay aana garanayn aada iyo aad baa u mahadsan tahay saabir absaa qorsame saaxiib aada baad umahadsantaha adiga laftirkaaga